بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ما بعد walaalayaa walaal waxaa noo qabsoomay horta xilligii madaxweynuhu halkan uu yimid ayaan la socday halkan waxaan ugu nimid xaalad adag oo muddo ilaa laba sano ku dhow kasoo jirtay ama ka badanba kasoo jirtay caabud waaq oo ahayd in deegaankan caabud waaq dilal fara badan oo aana iyo kuwa siyaasadeedba isugu jira ka dhaceen bulshadu aada ay u kala fogaatay oo shaki badan iyo maarkaysaa cabsi badan ay ka jirto xaafadaha badankooda aan la isu gudbin aad arkayso qofku dhacaya gurigaa iga soo jeeda laba sana ma aana tegin markaas madaxweynuhu ayuu halkan nagu reebay oo uu yidhi hawshaas inaad ka shaqaysaan baan rabaa tim anigu aan guddoomiye u ahay ayuu madax madaxweynuhu halka hawshaa u diray iyadoo haddana markaa aysan jirin ciidan dawladeed ama maamul goboleed ama ciidan gaar ah oo lagu og yahay lagu og yahay amniga caabud waaqid ay maaragtay ay xasiliyaan lagu og yahay ina jirin laakiin xilligaa isaga ah ee xasiloonida oo ku timid haatinka madaxweynaha ay ka jirto ayuu madaxweynuhu nagaga tegay marka waxaanu markii hore marka aanu aad ugu magaranaysa dagaalkeeda aanu u gallay in aanu horta xasiloonidaas ku timid madaxweynaha haatinkiisa ay noqoto mid rasmi ah ayaanu dagaal badan u gallay iyadoo ay jirta laba siyaasadood oo ku labadaba markay isugu imaanayay caabudwaaq oo dadku ay labadaas siyaasadood u kala qaybsanaayeen kala shakigaasina uu jiray ayaan hawshaas inaan isu keenno oo kalsoonida dadka aan muuj aan isu keenno kadibna aan hello ciidan amniga suga suga oo lagu wada kalsoon yahay arrintaa iyada aadee maadaama oo kala qaybsanaan hore oo muddo soo jirta ay jirtay kala shaki badanna uu jiray dilal badanna ay dhaceen dadku ay aada ugu kala duwanaayeen caqabooyin fara badan ayaan kala kulanay maxaa yeelay bulshada qaarkeed ciidan ka yimaada cayaado ka yimaada kuma ayna kalsooneyn meesha ay qaarkoodna ayna ku kalsooneyn ciidan ka yimaada xagga dhulsamareed arrintaas marka wallahi caqabo badan iyo dhib badan baan ka kulanay laakiin natiijada aakhirkii waa ku guulaysanay in aan kalsooni aan abuurno oo ciidan lagu kalsoon yahay aan u samayno caabudwaaq ciidankaas oo ah ciidanka nabad sugidda maaragtay sida la socotaba ciidanka nabad sugidda ee ka shaqeeya galmudug ma aha maamul goboleedyada kale oo kale sida ama ama puntland ama jubbaland oo kale nabad sugidda joogtahay waa mid heer maamul goboleed laakiin middani waa mid heer federaal oo laga soo magacaabay qabiska nabad sugidda ee federaalka marka ciidanka nabad sugidda oo taliyahooda marka halkan uu joogay ayaa marka yaa noo soo baxday ciidankaasi inuu amniga sugi karo laakiin kalsoonida dhinaca kale oo qolyihii siyaasadda xagga dhulsamareed jiray si aan kalsoonideeda u helo ayaa waxaan qorsheynay iyadan inaan raadino waxaan markaa noo soo baxday in ciidan lagaga soo daro xagga maarkaysa dhulsamareed lagaga soo daro si oo buuq badan markii hore kicisay kadibna bulshada ay nala garaysatay in xal kale oo la mari karaa uusan jirin odayaashii marka ayaan u geynay qaabkii nabadda lagu sugi lahaa in ciidan nabad sugid ah oo isku dhaf ah oo galmudugta cusub kawa ka kooban iyo ciidanka booliska keliya ay amniga sugi karaan qoraalkaasaan samaynay iyo qodobo la xidhiida oo amniga saldhig u ah odayaashii waa saxiixeen waxaan u tagnay kadib waxaan u tagnay sheekh shaakir dhusabareed jooga arrintii boqolkii boqol waa nala qaatay isaguna sidii aan rabnay buu noola qaatay waa kasoo laabanay kadib bulshadii aad bay u qancday kalsoonidii bulshada ayaa timid waxaa markaa markii waa hawl galay oo amniga sugay ciidankii nabad sugidda ahaa ee ka yimid deegaanka ka hawlgali jiray cadaado federaalka ahaa markii aan xagga kasoo laabanayna bulshadii dee shaki yar baa ku jira shakii waa ka baxay waxaa lagu wada kalsoonaaday ciidankii inuu hawl galo kadib marka waxaan abaabulnay dib heshiisiintii baanu sii bilownay oo intaa noo socotay ururka dhalinyaradan la kulanay guddi dib heshiisiinad baan ka qabanay ururka haweentaan la kulanay guddi dib heshiisiinad baan ka qabanay oo nala shaqaysa ganacsatada ayaan la kulanay guddi dib heshiineed oo iyaguna dib heshiinta ka qaybgala ayaan ka qabanay intii ay isku raacsan yihiin biniaadiinkiiba iyaguna sidoo kale la kulanay sidoo kale iyaguna madaraysa kaalintooda ay ka qaateen dib heshiisiinta intaa kadib wacyigelintii iyo hawshii waan sii bilownay waxaa dhacay kulamo fara badan iyo xaflado fara badan oo wacyigelintaas ah oo habeen walba xafladii weyneyd ee daafurka intii ka horreysay lixda xaafadoodba dhalinyarada ayaanu ugu qabanayna ma arkaysa iyaduna ay ka shaqaynayeen lixda xaafadood dhexdeedba ay ku qabanayeen xaflad weyn oo dhalinyarada dhan ay ku kulansan yihiin si ay uma maaragtay magaalada kala xidhneed isugu furanto oo xaafad xaafad ka xidhan aysan u jirin oo isugu dhexgalkii iyo kalsoonida ay u timaado ayaa habeenba xaafad xaflad weyn lagu qabanayay oo aan maaragtay xafladdaas oo aanu ka qaybgalayno sooxitaankeeda aanu lahayn arrintaa aad baan ugu guulaysanay bulshadii aad bay isugu fayoobaatay habeenkan caawan kula hadlayo farxad iyo kalsooni maaha cid caawa aqal hebel ma tegay iyo meel hebel ma tegay dhahaysaa ma jirto jawi aada uga bedelan boqolkiiba boqol oo cidda joogtahay maanta ay garan karto ayaa ka jira xabadwaad kadib markaa sidaa hugasa markaa samaynay iyo wacyigelintaas waxaan diyaarinay inaan samayno xaflad daafurka nabadeynta xaabadwaaq aan ugu magac darnay oo barnaamijkii nabadeynta aan ku gudagelayno xaflad aad iyo aad iyo aad u weyn oo u ballaaran oo qurux badan ayaa halkaas aan ku diyaarinay waxaanu ku marti qaadinay oo barnaamijka de inu macnaha inuu xafladda iyada ada maaragtay xadhiga ka jaro aan ugu talagalay xilliga isaga ana galmudug madaxi ugu sarreeyey ee markaa ku sugnaa gudaha galmudug ahaa sheekh shaakir madaxweyne sheekh shaakir madaxa xukuumadda iyadoo markaa bulshada aad og tahay in buusamareeb iyo xaabadwaaq waxoogow dee ay kala fogaansho ka jiray aan ku guulaysanay inaan ku qancino ummadii in laga gudbay kala qaybsanaantii iyo uruxyadii waxii laga gudbay oo galmudug maamulkaas la wada qaato oo laga gudbay sheekh shaakirna uu yahay madaxa magaalada saawi hadda hadda jooga galmudug gudaheeda ku sugan ee hadda ugu sarreeya ee galmudug ee uusan ahayn hadda nin maaragtay wixii hore ay ku kala shakisnaayeen ku jira ummadii marka adigu dadaal badan waa nagula qanco waa nala garteen waa noo yimid sheekh shaakir isagoo wafsi ballaaran iyo ciidan ballaaran bay wata si aada u qurux badan oo kolley aad laga yaabo in aad ka fiirsateen ma arkaysaa waa tifiyada ayaa loo soo dhaweeyey khalqi aada fara badan oo ku dhow la dhihi karo uu ku dhow yahay khalqigii soo dhaweeyey madaxweynaha federaalka maxamed fadxaa cabdullaahi farmaajo ayaa ayaa kasoo qayb gala xafladda iyada ah si qurux badan oo nabadgelyo leh oo jawi farxadood leh ayay ku dhacday oo aada iyo aad ay bulshada ugu faraxsan tahay halkaas marka waxaan ku daafurnay xafladii nabadeynta iyo xaseynta caabadu waaq halkaas marka waxaana shaqaynaya oo ka shaqaynaya arrinta iyada hormuudkaa oo ka shaqaynaya guddi uu ku dhaafay madaxweynaha oo anigu aan aan maaragtay guddoomiye u ahay oo ka kooban afar xubnood waxaa kaloo iyadana xusid mudan oo barnaamijkaas saldhig u ahaa oo aan markii hore inaan xusa ay ahayn laakiin aan arkaysaa hadda aan sheegayo wuxuu madaxweynuu magacaabay markii uu tagaayey shan iyo labaatan xubnood oo hoga oo golo golo guurtay golo dhaqan ah oo uu ka saxiixay qodobo saldhig u ah heshiiska iyo xasilinta caadiga qodobaha saldhig u ah uu ka saxiixay oo iyaguna ay saxiixeen odayaashaas iyaguna marjic u ahaa nabadeynta iyo xasilinta ayaa jira intaasaa marka wada shaqaynaysay waxaan xusid mudan in aan helay ciidan wanaagsan oo nabad sugid ah oo si fiican noola hawlgelaya iyagoo baahideedana ayna maaragtay ay fara badan tahay deegaanka dushiisana weliba dibad ka dhacay oo qabiilo ka maaragtay meelo isku iskaga hor yimid oo deegaan iyo maaragtay iskaga hor yimid ay xasilinteeda qayb weyn ka qaateen marka walaal arrin arrintaas ayaa noo socota halkaasay noo maraysaa hadda waxaa noo dhiman insha allahu tacaala inaan bilowno inaan qabaa'iladii iyo dadkii wax kala gaadeen hoos ugu daadegno wada hadashiino ciddii wax la jiraan wixii la jira maaragtay ay bixiso ciddii kalena wax la jirin la geyn markaysa wixii ay ka maqan ay qaadato laakiin nabad dhab ah iyo isdhexgal dhab ah iyo wagaalnimo dhab ah ayaa hadda ka hirgeshay intaa yar baa yaa dhiman in dadkii wax loo kala qaado waxyaalo fara badan ayaan ka qabanay deenga deegaanka waxaa xusid mudan waxaa ka jirtay halkan dee saa u ogtahayba dadka dawlada kama jirin walaalaha qabiilkuna madalbay kusoo noqon jireen waxaa halkan dawladan kala ka leh baalkan qoriga ah oo dee waxaa hadda ma arkaysaa la isku difaaca ah qorigaasaa marka yaa dee baniaadamku markii oo hawshaa ku dhex jiro dagaalkii iyo dhibaatada ku jiro oo qorigaas isaga ah uu danaynayaa si kastuu ku ku elayana wuu raadiyaa halka marka waxaa ka jirtay in qorigii uu noq qorigu uu noqdo waxyaalaha baalka la yidhaahdo yaradka waxaa la kala qaatay gabdhaha laga qaato waxyaalaha lagu yaradka lagu qaato inuu ka mid noqdo ayaa halka ka jirtay oo qoriga ayaa gabdhaha yarad looga qaadan jiray arrintaas wayna kutusaysa alaada bay ka jirta deegaanadan iyo sida qoriga loo danaynayo arrinta iyada ahayd dadaalka wixii baan ku darnay inaan joojino alxamdulilah waan ku guulaysanay xafaladii daafurka nabadeynta caabadayaas ayaan kusoo gabagabaynay oo odayaashii deegaankuna ay ku saxeexeen arrintaasi halkaasay ku gabagabayday alxamdulilah waa ku guulaysanay deegaankuna aad bay noogu waafaqeen aad bay noogu farxeen marka walaal halkaasi wax noo mariyaan wixii kale su-aal weydiinaysana waa waa kaaga jawaab wuxuu ilaahay waafajiyo
waa tahay markii aan eegno dabcan hawl culus baad qabateen muddo meesha waad ku sugnaydeen oo wafdigii madaxweynaha uu kaga tegay caabud waaq ee dhamaystirka heshiiskii bilowga ahaa ee u dhexeeyey beelihii ku dagaalamay caabud waaq ayaad meesha u joogteen kulamaad la yeelateen waxgaradka iyo qeybihii ay colaadu u dhexaysay wax badan waa idiin qabsoomeen kalsoonida lagu qabi karo iyo rajada laga qabo in waxyaabihii lagu heshiiyey ee aada idinku garwadeenka ka ahaydeen iyo odayaashii dhaqanka iyo guurtida bal intee bay gaarsiisan tahay
walaal horta alamru biyadillaahi maamulka horta ilaahay baa iska leh wixii rabbi magaraysaa qadaro un baana ahaanaya laakiin rajada aan qabnaay aad iyo aad boqolkiiba boqol mi'a filmiya ayay weyn tahay inay arrintani soconayso hirgelayso maxaa yeelay wax waliba qaabka ay u dhigan yihiin iyo muuqaalka ay leedahay ayaa laga ayaa laga garanayaa maaragtay rajada ay leedahay laga qiyaas qaadanayaa hawshan iyada ah waa waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol bay deegaankani ku qanacsan yihiin iskuna raacsan yihiin dhammaantoodna markaad aragto farxadda ka muuqata aada moodaysaa in nolol cusub ay u bilaabatay waxaa deegaanka hadda ka muuqata dhammaan inay u wada heelan yihiin saqiir iyo kabiir rag iyo dumar in barnaamijka cidbii nusqaaminaysa ama dhibaataynaysa inay midnimo ay kaga hortegayaan ayay u heelan yihiin marka waa bulsho dhammaanteed dhinac u jihaysatay runtii waxaan dhihi karaa deegaankan wuxuu noqon karaa albaab qurux badan oo albaab nabadeeda ayuu soomaaliya u furi karaa sidaasaan dhihi karnaa run ahaantiina markaan deegaankan fiiriyey wax fara badan oo badan baa maskaxdoodii ayaa kusoo kordhay waa deegaan aan la yaabay dadka joogaay caqliga iyo maskaxda iyo aragtida ku jirta iyo cilmiga halka yaallaa ee diiniga ah intuba ay aada u sarrayso oon dhihi karo waa deegaanada ugu aqoonta badan xagga diinta islaamka garashada dhalinyarta jiilka hadda soo soo kacayana aan isdhihi karo dadka ugu horreeya ayay ka mid yihiin marka arrintaa iyada ah waxaan isleeyahay waa arrin aan inkastoo wax kasta oo dee wixii qayb ah uu ilaahay subxaana watacaala gaar la leeyahay laakiin aragtideeda markaan cabiro waxaan dhihi karaa waa arrin jihaysatay oo inay soo noqotona cabsi badan aan laga qabin baan dhihi karaa intaa waxaa noo dheer marka insha allahu waxaan kaloo usii gudbi doonaa oo hadda aan rabaa aan rabna anigi iyo guddideyda inaan inaan u babaxno oo aan nabadeynta iyadana aan ka bilowno marka horena aanu xog raadin iyo xog ururin aan ka samaynayno deegaankii sidana waada dhaweey alaada ka dhacay dagaalka ka dhacay oo xilaa leh ayaan isagana insha allahu tacaala berito galab ayaan uga bixi doonaa haddii ilaah yidhaahdo oo muddeer ku maqlaan doonaa insha allah